xamse cabdi barre wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu ka daahfuray shir looga hadlayay arrimaha cadaaladda waxaana shirkan soo qabanqaabisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ugu horreyn wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan macalin ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda uu leedahay diyaarinta qorshaha cadaaladda ee shanta sano ee soo socota
sida aad halkan ku wada aragtay wasiirada iyo martisharafta kaleeto qorshahan istraatiijiyadda bahda cadaaladda wax cirkana looga soo dejiyey maahan sidaad maqasheen baa wax ka yimid bulshada soomaaliyeed siday cadaaladda u arkaan ka yimid waaye waxna loo keenay oo maaragtay annagu aanan iska lahayn maahan dadweynaheenna soomaaliyeed ayaa laga soo ururiyey siday cadaalad u arkaan caqabadaha ka hortaagan iyo siday cadaalad ku gaari karaan marka runtii waa wax hadhowti hirgelintoodu sahlanaan doonto mudane ra-iisul wasaare maadaama ay saa tahay hadda kadib cid walba oo nala shaqaysa oo na taageerta bulshada soomaaliyeed iyo dhammaan qof walbaba waxa uu haystaa khariidadaas ayuu haystaa cadaaladda soomaaliya mudane ra-isul wasaar waxaan ku khatimayaa wasiirada dhinacyadaada fadhiya dhammaantood waa bahad cadaaladda wasiirka qoyska iyo xuquuqul insaanka wasiirka amniga wasiirka qorshaynta waa wasiirka istraatiijiyadda maantaan dejinayno oo halkan laga sheegay in qorshaha isbeddelka qaran inuu u warramay uu qayb ka yahay iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada oo ah adeegga loo socdo iyo cidda loo adeegayo inayga yihiin sidaas ayaa wasiiradu wasaaradaha ku matalayaan ra-isul wasaaraha xamse cabdi barre ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay hadaf weyn ka leedahay inay dhaqan geliso nidaamka cadaaladda maadaama sida uu sheegay ay lafdhabar u tahay nolosha bulshada cadaaladdu nolosha waxay kaga jirtaa door muhiim ah sida la wada ogyahay dhaqaale ahaan bulsho ahaan hoggaan ahaan intaba waa arrin muhiim ah cadaaladdu waxay la xiriirtaa xuquuqda iyo runta iyada oo aan looga kala sarrayn siyaabo la xiriira midab qabiil iyo dhaqaale intaa midna inaa iyadoon lagu kala sarrayn cadaaladda in la dhaqangeliyo waa sababta ay dowladnimo u jirto hadafka ugu weynee dowlad laga leeyahay inay jirto waa dhaqangalka cadaaladda in cadaaladda la dhaqangeliyo
shirkan ayaa lagu diyaarinayaa qorshaha shanta sano ee soo socota ee istaraatiijiyadda hagidda hanaanka cadaaladda soomaaliya